halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan labaatanka mitrban hirarka efemiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha julaay waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddeenana waxaa ka mid a roobab lagu We qabowsaday will offer a very different vision for our country. One that is about building bridges, not walls. Embracing the shirweynihii xisbiga dimuquraadiga oo maanta ka furmaya magaalada filadelfiya ee gobolka pennsylvania roobab lagu- roobab lagu qabowsaday oo ka da'aya dalka jabuuti shirweynihii wadamada carabta oo ka furmay dalka mauritaniya iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka
iscasiliyaadda madaxa guddiga qaranka ee xisbiga dimuqraadiga ee habeen uun ka hor shirweynaha xisbiga ayaa ah mid hubisay caleemasaarka hillary clinton ee musharaxnimada madaxweynimaha maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga debi westerman sholz oo ahayd madaxa guddiga qaranka ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iscasishay kadib markii ay dhaleecaysay kula- kala kulan dhaleecayn ay kala kulantay aniraade ay meelo la faafiyey oo sheegayay inay madaxa xisbiga ay aflagaadeeyeen iyo dhaleecaynna ay u soo jeediyeen sanders iyo ololihiisa xilli uu culays kala kulmayey arrinta ololaha ee doorashada ee isreebreebka dimuqraadiga ee u dhexaysay isaga iyo hillary clinton debi westerman sholis oo laga soo doortay gobolka florida ayaa jegada guddoomiyenimada guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga bannaynayso dhammaadka toddobaadkan marka laga soo gabagaboobo shirweynaha xisbiga senator sanders ayaa dalbaday inay iska casisho jagadaasi kadib markii ay ku fadeexowday imaylada faraha badan ee warbaahinta wikileaks ay ka soo daabacday xisbiga dimuqraadiga iyo madaxdiisaba baarayaasha dalka jarmalka ayaa sheegay in wiilkii dhallinyarada ahaa ee jimcihii dilay sagaalka qof gobolka lagu magacaabo bavarian ee caasimada munich horey looga daweeyay xanuuno dhinaca dhimirka isagoo muddo sanad ka badanna qorsheynaya inuu wax toogto david ali sampoli oo ay da-diisu ahayd sideed toban jir ayaa cisbitaal ku qaadanaya dawooyin dhimirka sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka muddo laba bil ah kadibna waxauu dawooyinkiisa kusii watay gurigiisa sida uu sheegay thomas sayinkros coch oo ah hafayeenka dacwad oogaha munich wiilkan ayaa la sheegay inuu qalbi jab hayay islamarkaana uu ka baqayay inuu dad kale xiriir la yeesho sida uu sheegay stenkros sampoli oo isagu isdilay kadib markii uu weerarkan geystay ayaa dadka qaar markaasi la sheegay inaanu bartilmaameedsanaynin mana jirin caddeymo muujinaya in falkiisa siyaasad uu ku xirnaa
aroornimo suuban dhegaystayaal mar kale halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o e da roobab lagu diirsaday ayaa ka da-ay dalka jabuuti xilli ay cimiladu aad u kululeyd roobabna aan laga looga baran xilligaasi warbixin ka hadlaysa roobabka iyo guud ahaan cimilada jabuuti waxaa inoo soo diray wariyaheenna dalka jabuuti ramadaan muuse
dalka jabuuti oo wakhtigan looga bartay cimilo aad u kulul oo xambaarsan dabaylo wata siiga iyo habaas oo loo yaqaan khamsiin ayay dadku ku waabariisteen roob si yar oo googoosa u daaya oo dhulka intiisa badan ka dhigay rays ay biyuhu ku qotomaan waa kuwan qaar ka mida dadka reer jabuuti oo iga warramay siday u qabowsadeen inkastoo lagu jiro wakhtigii xagaaga ee hawadu ay aadka u kulushahay wallaahi ramadaan muusew aad baan u fiicannahay Een, eh, cimilada shalay duhurkii haddaad eegtid kaaranti'aan iyo kaarandee bay garaacaysay iyo labiyo afartan bay garaacaysay maantana haddaad eegtid wallaahi soddonka eh, waxbaa raacsan baan u maleeyaa marka aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa oon u leenahay ilaahu cimilada sidaa noogu wada wallaahi roobkii xalay si fiican buu dhulka noogu rusheeyey wuu noo qaboojiyey laydhuna imika way noo qabowdahay wallaahi waa hawo macaan baan ku jirnaa aad baan dee ilaahay baan ugu shukriyeynaa xagaagii bal ka waranna kulaylka loo bartay iyo mar qudhaataa cimiladiis bedesho ay qabow noqotay waa ilaahay mahadii wallaahi rabadaanow aad baan ugu faraxsannahay cimilada qabow ee maanta noo socota iyo laydhaa rabadaan muusow waad mahadsan tahay waa ilaahay mahadii mar qudha haata oo cimiladu ay isbeddeshay waa wax ilaahay loogu shukriyo dhulkeennii oo xalay ee, ilaa saaka maasha allah xalayna roob wuxuu buu maaragtay inay dhulka u wada maaragtay u biyadhigay inta u badan sida gobolladoo kaleete ee magaalo madacda balbala bikaaduus insha allahna ilaahay inuu sidaa noogu wado ayaan rajaynaynaa agaasimaha wakaaladda jibuuti ee saadaasha hawada cusmaan sacad siciid ayaa marka hore ii faahfaahiyey roobkan ka da'ay magaalada jibuuti waxa weeyaan wakhtigaan ku jirno wakhti xagaa xagaana waxaan u baranay roobkii xagaayada khaas ahaan oo dee noo bilaabmaa jubiye iyo uud ilaa sebtaambar xigta bilaha waxaa dee moogtay inta badan caadiyan aan helnaa roobabka madartay xagaaga oo khaasaan jubiye uud sebtaambar waxa weeyaan karanta waxa la ydhahdo af soomaaliga afkan eritrea waa lagu dhaa karan baa la ydhahdaa etoobiya karan baa la ydhahdaa karantaas waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan fadad waaweyn ayaa maarata ka samaysmaa ee, buuraleyda maaragtay yamanta noorkii maaragtay ee, noorka ee maaragtay ee, norestiga etoobiya innakana buure waa waqooyi bari soomaaliyana noorka soomaaliya oo dhan iyo buuraleydeeda saameeya oo la waaweyn oo la arko markaasi waxa weeyaan waxaasina waa muuson dete waxa la dhahdo Eh, ayay yaa keenta marka waa roobka kalanta inoo yimaada roobka kalantuna dee wadanka oo dhan iyo qayb ahaan jabuuti xeebaha dee boordimaha kusoo gaadha maahane waxa weeyaan reejooyadan buuraleyda eh, iyo anteryeerka ayaa de hela waa waa roob maaragtay wata dabaylo marka waqtigan xagaagii dee roobabka waxay na saameeye waa roobabka karanta inta badan oo dee galabtii ayay bilaabmaan casar ayay bilaabmaan habeenkii way baaba'aan dib bay haddana isku samaysmaa moogtay oo waxyaabahan convectionka la yidhahdo ayaa dib isku develope marmaray dee waxaas it- fadadkaa waaweyn oo fadad qurux badan oo laakiin dee dabaylo hilaac oonkood waxaasoo dhan wata khaasaan waxay sameeyaan dee siidka iyo noorkaas oo dhan koonfurtiga ayay sameeyaan waa kuwaas weyaan mudane agaasime wax sii soconaya roobabkanu ma yihiin marka la eego in farsamo ahaan cilmiyan mise waa wax de ku kooban un ah, dhowrkan maalmood ee nagu soo foodle amba wakhti kooban un dee nagaga gudbaya waxa weeyaan eh, roobabkan dee xagaagii horta waa roobab itaalla moogtahay oo ninkii dee ilaahay siiyo iyo moogtahay uu siiyo dee waa la filaa markaa dee wuxuu si isdabajooga maahan waxa weeyaan kolba siday activitega da- fadad samaysmigan amba muusoogu ay tahay muusoogan eteegii ay kolba maaragtay intensitegeegu ay tahay ayay maaragtay u kala xoog yihiin kolba siday noo soo gaadha dabayluhu haddana ay noo soo gaadhsiiyaan fadadkaas inoo afekteeyaan qaybaha ay dee wakhtigaa ay saameeyaan yaa ay ugu yimaadaan isku maarata weeyaan waqtigan waa waqti xagaa uut dee waa xilliyadiisii xagaaga markaa dee fadku markay samaysmo dee waa wax kastiba de wuxuu leeyahay samaysmi development buu leeyahay dabadeedna haddana udii markaa dee way isdeplacenayaan waxan way wada socdaan marka kolba dee siday noo afekteeyaan ayaan roobabka uga helayna moogtay oo fadadkan waaweyn ee noor iyo meenka ka dhaca dariiq bay leeyahay maraan marmar bay de qaar nagu soo leexdaan oo balbeliyo dabaylay ku soo aasaan iyo xeebta oo jeengadaha ka rafici jireen waad garanaysaa waxaasna dhibaatooyin badan bay leeyihin waqtiyadaa siigad xitaa inagu inoo keenayso waa siigadii xagaaga ayaanu niraana dhinaceena martay dee waxaasina waa dhibaato ay keenaan wadeelka dabbay keenaan xadhka waaweyn bay dabayshaas maaragtay bootoyo elektriga ay ridaan aansaandiye keenaan marka precautionyo midhan baa waqtiga xagaaga in la qaataa dadkan xitaa roobabkan maaragtay xagaada'aya inay de iyakuna ad is adkaystaan guryahooga yarinay marka dee baadiyaha maogta dabuga dhalan kuwan daadku xitaa roobabka inay nin kastaba dee wixiisa dabayl bay wataan inta badan roobabka xagaagu maogta xagga degmada bal ka waran in, aagan soomaaliya iyo in, wa- wacankeeba lays odhan karayaa in cimiladu waatii beriyo dhoweedna la hadalhayay eelniine iyo howlahaas
Eh, el nino in muddo dhow baa waxa weyn waa waa on declan waxa la yidhahdo istaadir uu dhaadhacay uu feeble weeyaan oo dee uu sii maaragtay imika ahaan uu sii socdaa moogtahay waa sii ta- tagdaradiisiiba ku jiraa moogtahay oo waxaa dee imika moodeladan iyo saadaalistan maaragtay imika sii socda laninia waxa la yidhahdo ee oppositka ku ah ayaa imika maaragtay waqtigeegii ah oo iyadna waxyaabo ay dee waqtiyadeeda faa'iido ay le- anu le- leedahay ayaa jirta imikase soomaaliya dee iyadna waxa saameeya uun muusoon dee tegan dabaylahan musonge xagaaga ah ramadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegaystayaal shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ayaa ka furmay maanta oo isniin ah magaalada filadelfiya ee gobolka pennsylvania shirkan oo lagu caleemo saari doono haweeneedii loo igmaday in ay qaadato kaalinta musharaxnimada xisbiga maraykanka taariikhda markii ugu horeysay marwe hillary clinton waxa ay magacowday madaxweyne ku-xigeen ololaha doorashada kala qaybgalaya si ay u wada guulaystaan balse waxaa u taalla howl adag oo ah sidii ay u dhiiri gelin lahayd islamarkaana ay u mideyn lahayd taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga wariyaha v o eda michael powman ayaa warbixinta noo soo diray jaamac buulle jaamac farasle ayaana noo soo jeedinaya
musharaxa dimuqraadiga ee la caleemo saari doono hillary clinton ayaa tiri maalmaha soo socda waxa aan si aan caad ku jirin u muujin doonaa farqiga u dhexeeya aniga iyo ninka aan iska soo horjeedno ee republikaanka ah
waxaanu dalkeenna u soo bandhigaynaa qorshe kooda ka duwan qorshe ah dhismaha buundooyinka ee aan ahayn dhismaha derbiyada qorshe bogaadinta kala duwanaanshiyaha dadka ah oo ah mid waddankeenna sare u qaadaysa clinton waxa ay sabtidii ka hadashay magacaabista madaxweyne ku-xigeenkeeda tim kain intii uu musharaxa xisbiga republikanka uu ka hadlayay soo galootiga sharci darrada ah ee maraykanka iyo waxyaabaha khatarta loo malaynayo shirweynihii xisbigooda ee toddobaadkii hore tim kain waxa uu si toosa codsi ugu jeedshay maraykanka afka isbaanishka ku hadla oo ay tiradoodu aad u sii kordhayso isaga oo ku nuuxnuuxsaday sida wanaagsan ee uu ugu hadlo afka isbaanishka qof kasta ha soo dhowaado qof kasta oo waddankeenna jooga waannu soo dhowaynaynaa soo maahan sababtoo ah innaga oo dhan maraykan baannu nahay donald trump oo adeegsanaya bartiisa twitterka ayaa ku dhaleeceeyey kain taageerada uu horey u siiyey heshiisyadii caalamiga ahaa ee ganacsiga ee uu dalkan maraykanka horey u galay waxaana uu ku tilmaamay wada shaqaynta clinton iyo kain mid aan u ekayn muuqaal madaxweynenimo oo dhiiri gelinayo isis sidoo kale madaxa guddiga qaran ee xisbiga republikaanka rianes brives ayaa yidhi A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong national defense, and empowered madaxweynenimada clinton waxa ay ka mid tahay inuu maraykan ka sii fogaado mabaadi'da kale ah dowlad xadidan ganacsi madax bannaan difaac qaran oo quwad leh iyo tayaynta qoyska arrimaha dibaddana clinton waxa ay ka dhigan tahay ilowshaha saaxiibadayn iyo u gargaaridda cadowgeenna dadka ugu horreeya ee ka hadli doona shirweynaha dimuqraadiga waxaa ka mid ah ninka ay clinton isugu soo hareen seerreebkii xisbiga senator bernie sanders oo laga soo doorto gobolka fermon sir ma ahan in aniga iyo clinton aan waxyaabo badan ku kala duwannahay waana sida uu ololaha doorashaduba yahay waana sida ay dimuqraadiyaddu tahay ra'yi ururin la sameeyey ayaa sheegaysa in qaar badan oo taageerayaasha bernie sanders ka mid ah aysan ku qanacsanayn hillary clinton axadnimadii shalay ayuu senator sanders codsaday in xilka laga qaado madaxa guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga debi wiseman sholts kadib markii la helay imaylo caddaynayo in xubno ka mid a xisbiga ay la shaqaynayeen hillary clinton intii uu tartanka xisbiga dhexdiisa ah uu socday iyaga oo ka shaqaynayay sidii bernie sanders lagu reebi lahaa dhacdada imayladan ayaa ah ballanqaad ku aadan in shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maanta furmaya uusan ismaandhaaf la'aan ahaanaynin sidii kii republikaanka ee toddobaadkii hore warbixintii wariyaha v o eda michael powman jaamac farasle ayaa noo soo koobayey haddaba waxaa magaalada filadelfiya ee gobolka pennsylvania ku sugan wariyaheenna haaruun macruuf oo ka soo warrami doono shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maanta halkaasi ka furmayo falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay ugu horreyn haaruun bal inuu noo sawiro magaalada filadelfiya iyo taariikhdeedaba magaaladu waa magaalo gudaheeda aada u dhisan hareeraheeda inta badan si aada uma dhisan laakiin magaalo weyn weeye mid kamida magaalooyinka ugu qadiimsan weeye dalkan maraykanka magaalada lixaada ugu dadka badanla weeye markaad fiirso faras magaalayaasha magaalooyinka dalkan maraykanka dad fara badan baa ku nool laakiin haddana philadelphia waa magaalo aada qadiimi ah oo wadan mar wadankan maraykanka markaad fiirso taariikhdiisa si aada iyo aada meel weyn uga jirta haddaad la socoto philadelphia waa meeshii lagu ansixiyey dastuurka wadankan kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan iyo toddobadii xilligaasi ka horna waa meeshii looga dhawaaqay madax banaanidii ugu horreysay ee maraykanku uu ka qaato saddex iyo tobankii gobole ugu horreeyay maraykanka markay ku dhawaaqeen madax banaanida meeshii ay uga dhawaaqeen waa philadelphia kun iyo toddoba boqol iyo toddobaatan iyo lixdii afartii july waa sababta ay maraykanku ugu dabaaldegaan afarta july kun iyo toddoba boqol toddobaatan iyo lixdii markay xornimada qaateen xornimadaas meeshii looga dhawaaqay waa halka waa magaalada philadelphia marka taariikh aada u weyn bay ku leedahay maraykanka markaad eegto taariikhdiisa dhinaca siyaasadda iyo xornimadiisa laakiin haddana sanadkan waxaa ku shiraya sidaad sheegtay xisbiga dimuqraadiga gobolkan la deris oo ohio ayay ku shireen xisbiga jamhuuriga toddobaadkii hore oo ay ku caleema saareen donald trump toddobaadkanna halkan ayay ku shirayaan xisbiga dimuqraadiga iyaguna ay doonayaan inay ku caleema saaraan hillary clinton shirka marka waxyaabaha ugu waaweyn ee shirweynaha xisbiga laga filayo oo dabcan maanta furmaya maxaa ka mid a shirku wuxuu furmayaa galabta afarta galabnimo xilliga saacadda philadelphia soomaaliyana ay tahay koob iyo tobanka habeennimo shirka waxaa furi doonaa guddoomiyaha kumeel gaarka ee ururka ilaa haatan shaki fara badan baa ku jira inay furi doonto gabadhii guddoomiyaha hore ugu ahayd oo fadeexo ka dhexdhacda xisbiga darteed laga yaabo inay ka baxdo oo aysan shirka furin laakiin weli taas kama dambays maaha oo si aada looga oga arrinteeda waynu ka hadli doonaa shirku markuu furmo khudbadaha ugu waaweyn caawa waxaa ka jeedin doona oo ka mid ah gabadha xaaska koowaad ee wadankan maraykanka first ladyga michelle obama waxaa kaloo ka hadli doona madax kaloo xisbiga dimuqraadiga habeenada soo socda ayaa dadka kale madaxda hadli doonaan laakiin ajendahoodu wuxuu aada uga duwan yahay ajendihii xisbiga jamhuuriga ee toddobaadkii hore aynu ku dhegaysanay cleveland oo aynu kasoo waranay cleveland in donald trump gacan adag kala hortegayo dadka muhaajiriinta wadankan uu gidaar ku xirayo dhinaca koonfurta xadka uu laleeyaha mexico dibadda faragelin xoog leh maxaan ku yidhahdaa isis in gacan bir ah loola tego iyo kooxaha jirka aada u dhaliya madaxweyne obama siyaasaddaas iyo siyaasada jamhuuriga halkan waxaan u joognaa inaan maqlo midtaas ka duwan kow oo aada u taageeraysa siyaasadda madaxweyne barack obama dhiirigelinaysa islamarkaana ku ballan qaadaysa in lasii wado barnaamijyada oo wax ka qabtay dhinaca dhaqaalaha isbedelada ku sameeya bankiyada barnaamijkiisa daryeelka caafimaadka iyo maxaan ku yidhaahdaa dadka sogalootiga ee wadankan ku sugan oo aada u badan oo obama uu hadda ka hor u ogolaaday inay si kumeel gaara wadankan usii joogaan hillary clinton qorshahaas inay sii wado ayay doonaysaa si maaragtay ay u kordhiso taageerada dhinaca dadka kasoo jeeda asal ahaan dibadda tusaalahaan kuwa ka yimid qaaradda latin america waxaa soo hadal qaaday madaxa xisbiga dimuquraadiga debi wiserman waxaa la filayaa haatire in ay dhici karto inaanay ka hadlin inkastaanay weli ahayn sidee fadeexadda ku saabsan imeilada la dusiyey ee muujinaya in debi waserman ay u xaglinaysa dhinaca hillary clinton marka ay noqotay musharaxiinta hillary clinton iyo iyo sanders sidee u taabatay shirweynaha aad bay u taabatay ma ahayn waxay filayeen inay xilligan soo baxdo laakiin shabakada facsharaada maxaan ku idhaahdaa sida weyn xooga u saartay wikileaks ayaa waxay soo bandhigtay imailo muujinaya shaqaalaha xisbiga dimuqraadiga oo isweydaarsanaya imailo oo doonaya sidii ay u minjaxaabin lahaayeen ama sumcadda ben sonders ay hoos ugu dhigi lahaayeen ama tashwiish ay ugu furi lahaayeen ololihiisa xilligii uu la tartamayay hillary clinton sidaad la socotana ben sonders inkastuu ku ordayay magaca xisbiga dimuqraadiga haddana wuu la codeeyaa un dimuqraadiga laakiin isagu waa nin madax banaan oo waa senator madax banaan inkastoo uu gacansaar la leeyahay dimuqraadiga marka maadaama xisbiga uu ku ordayay gabadha xisbiga guddoomiyaha ka ahayd debi wilsoman shos oo laga soo doorto gobolka california ayaa waxaa lagu eedeynayaa maadaama iyadu xisbiga ay guddoomiye ka tahay in waxaani ay dhaceen ama iyadoo ujeedaa ama ay ku dhaceen maxaan ku idhaahdaa khayru mas-uulnimo ay ku dhaceen sidaas darteed haddiiba ay ka jirta xafiiska eex ah in laga exdo benny sonders oo maaragtay sumcaddiisa hoos loo dhigiyo ololihiisa la dhaawaco hillary clintonna kor loo qaado arrintaasi fadeexa ayay ku noqotay shirka way hadhaysay hadda waxaa laleeyahay iyadu waxay si rasmi u sheegtay inay ka degi doonto jagada guddoominimada xisbiga dimuqraadiga laakiin waxaan weli la xaqiijin inay ka hadli doonto furitaanka shirweynaha xisbiga iyo inay soo xiri doonto caadiya qofka guddoomiyaha ayaa fura oo soo xira weli taas lama gabagabay laakiin saacadaha soo socda ayaan ogaan doonaa aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo na- warbixin hordhaca naga siinayay magaalada philadelphia iyo shirweynaha dimuqraadiga ee halkaasi ka dhici doona
guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed ayaa sheegay inuu gaabis yahay adeega garsoorka ee koonfur galbeed soomaaliya maxkamadda magaalada baydhabo oo keliya ayaa shaqaysa iyadoo deegaanada kale ee koonfur galbeedna aanay ka jirin wax adeeg garsoor ah gudoomiyaha maxkamadda koonfur galbeed ahna gudoomiyaha guddiga garsoorka ayaa arintaasi waxaa ka wareystay waryaheena mukhtaar maxamed catoosh ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu u howlgalo adeega garsoorka
Ee, anagu meesha aan ka bilownay ee, shaqada iyadu ay ka bilaabatay ayaa waxay ahayd inaan aan kormeer ku samayno bal waxa hadda jira ee shaqeeya ee adeeg garsoor ah annagoo tegayna xabsigii saldhiggii iyo maxkamadihii marka iyada ah ee jiray gaar ahaan weliba gobolka baay ee degmadiisa baydhabo marka laga hadlo koonfur galbeed marka laga hadlana waa saddex gobol waa shabeellaha hoose iyo baay iyo bakool annaga marka meesha hadda aan joogno ee aan ka warbixinayna waxay tahay ee, waa gobolka baayo waa gaar ahaan degmada baydhabo guud ahaan saddexdaas gobol markii laisku soo daro maxkamadaha ee, si si maxaan ku rahdaa si sharci ah u shaqayn jiray ee aan kusoo gaarnay walow uusan dhammaystirnayn systemkoodii iyo nidaamkoodii waxa ay ahaayeen laba deg laba laba maxkamadood maxkamadda ee, ee gobolka bay iyo ee, tan degmada labadaas kaliya ayaa ka shaqaynaya tii racfaanka way jirtaa wayna dhisan tahay laakiin ma dhammaystirna oo waxaa ka maqan garsoorayaashii marka iyada ah dacwada geli lahaa ayaa meesha ka maqan ama degmooyinka kale oo dhan wax garsoore ah oo jooga oo shaqeeya oo hadda aan ognahay ee- ee ma jiro marka xaaladda guud markii lasoo koobo iyo qaabka marka iyada ah ee hadda ay u dhigan yihiin ee adeega garsoor ee ka jira koonfur galbeed horta waa inahaas caqabadaha marka garsoorka hortaagan oo uu la shaqayn la'yahay deegaanada koonfur galbeed maxay tahay Ee, mid soomaali bay la qabaan midna ee, ee, koonfur galbeed ay u gaar tahay midda ay soomaali la qabaan waxa weeye nidaam garsoor oo soomaali oo dhan ay wada ogoshahay oo xeerkii nidaamka garsoorka la yidhaahdo soomaali u degsan oo isteedyada oo dhan ay ka wada qayb galeen oo ay ku darsadeen afkaartoodii oo baarlamaan la mariyey oo la ansixiyey horta ee ma jiro maadaama taas aysan jirin oo sistamkaas meesha uu ka maqan yahay waa dhibaato weyn oo soomaaliya haysato meel kasta oo ay joogto ee, shacabka reer koonfur galbeedna taas ay iyaguna ee, ee, ee, qaybtooda ay ka leeyihiin oo dhibkooda uu ka soo gaaray midda iyaga u gaarka ah waxaa weeye ee, garsoorka hadda ka jira ee shaqaynaya ee aan tilmaanay ee, wuxuusan haysanin wixii musaacadaad ah ama maxaan ku rahdaaye ee, taageero u noqon lahaa ee, garsooraha ama garsoorkaba oo ay ka mid tahay in garsoorihii uusan helaynin wixii baahidiisa dabooli lahaa hadday ahaan lahayd mushaaraad hadday ahaan lahayd gunno uu qaato hadday ahaan lahayd goobtii uu ku shaqayn lahaa hadday ahaan lahayd agabkii uu ku shaqayn lahaa inahaas oo dhan waxay keentay marka in garsoorkii uu noqdo mid magacuyaal ah oo dadkiina aanay ka tegi karaynin maadaama ay tahay meel dad ay ku nool yihiin la isqabanayo inay dadkii ay saas un wax ay is- isxilqaamid la yidhaahdo iyagu ay dadaalkooda ay ku muujiyaan in dadku marka iyada ay u kala garsooraan laakiin waa caqabad weyn oo jirta waad dareemi kartaa saddex gobol markii ay ay ka shaqaynayso hal degmo oo hal maxkamad joogto iyo gobol uu hal maxkamad joogo yacni culayska intaas la eg waad waad garan kartaa waxa keenayana wax kale ma aha wixii saboorti ahaa ee loo baahnaa ama ee kaalmo laga rabay in dadkaasi la siiyo oo maxkamadihii loogu dhisi lahaa ama lagu dhisi lahaa ee adeegii garsoorka lagu dhisi lahaa oo dhan oo meesha marka iyada ah ee ka maqan waa caqabadaha ugu waaweyn oo jiro waad dareemi kartaa qof garsoore ah oo gurigiisii kasoo kacay isagoo gaajaysan kasoo tegay ee, familkiisii kasoo tegay oo iskuul iyo dugsi iyo ijaar iyo koronto iyo yacni biilashi oo dhan ay isaga ay sugayso meesha uu u socdana wax ooga horeeya aanay jirin yacni culayska intaas la eg ee, waa dareemi kartaa qofka garsooraha ee haysta mana keenayso in mid kale oo banaanka taagan uu uu kusoo dhiirido ilaa caqabada meeshaas taalo ee ee laga qaado maxkamadaha qaarkood ee koonfur galbeed gobollo kale ayay ku shaqeeyaan marka maxaa keenay arrintaas waxaa jirtay eh, duruuf marka iyada ah eh, kaliftay in eh, shabeellaha hoose ay ka tagaan oo ay banaadir ay tagaan xagga amniga gaar ahaan weliba laakiin wixii hadda waa laga gudbay oo annaga markaan shaqada qabanay cabashooyinkii badna ee naga soo gaaray shacabka ku nool shabeellaha hoose jawaabaan ka bixinay jawaabta aan ka bixinayna waxay ahayd in maxkamadahaas iyaga ah ee taariikhda shan inaydan filayaa laga bilaabo in lasoo afjaray oo lasoo xiray laguna qaadi doono ee wixii quseeya koonfur galbeed xuduudda soo- koonfur galbeed gudaheeda lagu qaadi doono kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga adeega gasoorka koonfur galbeed axmed cabdulaahi xuseen fanax oo u warramayey waryaheenna catoosh ee magaalada baydhabo arooryanimo suuban- aroornimo suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington waxaa dalka muritaaniya ka furmay shirka wadamada carabta shirkaas oo looga hadli doono arrimo dhowra waxaa warbixinta ku eegaya waryaheena magaalada qaahira xuseen saxnuuni madaxweynayaasha iyo boqorada dowladaha carabta ayaa kusii qulqulaya magaalada nawakshot ee dalkaasi muritaaniya si ay uga qayb galaan shirweynaha toddobaylabaatanaad ee dalalka carabta amiirka dowladda kuwait iyo madaxweynayaasha dalalka suudaan yeman iyo madax kale ayaa gaaray madaarka caalamiga ah ee magaalada nawakshot shirkan oo loogu magac daray shirweynaha himilada dowladaha carabta ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inay ka qayb galaan madaxweynaha dalka soomaaliya iyo amiirka dowladda qatar sida ay sheegeen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha jaamacadda carabta shirkan ayaa furmaya maanta oo isniin ah waxaana looga hadli doonaa arrimaha cakiran ee dalalka siiriya yemen libiya iyo qadiyadda reer falastiin warmurtiyeedka wasiirada carabta ayaa lagu sheegay in shirweynaha looga hadli doono sidii taageero milatari ah loo siin lahaa dowladda federaalk ee soomaaliya arrimaha kale ee looga hadli doono shirweynaha madaxda carabta ayaa ka mid ah sidii dowladaha carabta ay u yeelan lahaayeen difaac ciidan oo wadajir ah iyo iskaashi dhinaca dhaqaalaha ah ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka gogolxaarka ah ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shirweynaha toddoba iyo labaatanaad ee jaamacadda carabta ayaa lagu casuumay madaxa ururka midowda afrika oo sanadkani ah madaxweynaha dowladda jaad shirweynaha dunida carabta oo markii ugu horeysay lagu qabanayo dalkaasi muritaaniya ayaa kusoo beegmaya xili xiisado iyo dagaalo ay ka jiraan dalalka carabta halka kuwa kalena ay la daalaadhacayaan la dagaalanka kooxaha argagixisada xuseen saxnuuni v o a qaahira halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington gabagabadii idaacaddeenna ayaa la soo gaaray codka macaan ee sharif cabdalle iyo miyaad ii gargaareen ayaan idinkaaga tegaynaa idaacadda waxaa idiin daadaheynayay jaamaca buule jaamac farasle iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan tan iyo intaan dib dambe u kulmi doono dhegaystayaal waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
annu waan gurxamayaa sidaa argantaa halqaba gedu gaalawaayaan marbaa geesuroora annu waan gurxamayaa sidaa argantaa halqaba gedu gaalawaayaan marbaa geesuroora nafsi hayga gaadano calafgeediweegaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray